bismi illaahi araxmaan iraxiim halkani waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falaqeeyo siyaasadda soomaalida caawa madasha lixdanka waxaanu taleefon la beegsanay halgamaa maxamed rashiid sheekh cabdilaahi oo ah mas-uul sare oo ka tirsan jawxo jabhadda wadaniga xoreynta ee ogaadeniya isma kiin barayo maxamed rashiid iyo idinka iyo soomaalidaba maxamed rashiid kusoo dhawow madashaadii lixdanka mar labaad aan suudi iyo fiin labadiinuba waad mahadsan tihiin iyo dhammaan xubnaha ku taxan madasha lixdanka waa maxamed rashiid sheekh cabdullaahi oo idinka soo salaamahaya magaalada jigjiga sideed bilood ka hor markii aadna lahayd jabhaddii tigreegu way dhacaysaa ama calanka tigreega ee geeska afrika dulbabanaya uu dhacayaa isbedel baa soo socda laguma rumaysnayn dad badan baa run run ahaantii arrintaa la yaabanaa oo lahaa tigreegu suu taladiisu geeska africa uga suuli doontaa marka waxaan rabnaa bal inaad noo tuuro goyso dhowrkii biloodaad naga soo maqnayd iyo xaalada guud deegaanadii ogaadeniya
heshiis niski ah ama qayb ah oo hordhaca ayay gaadeen oo nlf iyo xukuumadda ethoopia oo nlf xabadfujintii tigreeguna way tigreeguna meesha way ka tageen qolada cusub ee hadda meesha haysataay waxay go-aansatay sama socotaan in ay jabhadihii ayagoo aan laf ka midka ahaayeen laga qaado xayiraadii laga qaado ee cunaqabatayntii loo sii dayo maxaabiistii iyo wixii lamidka ahaa taa waxay taba kusii dareen inay soo dhaweynayaan oy access u samaynhayaan siyaasadooda iyo wadankooda inay ku maamushaan waxyaalo badan oo facility ah ay u samaynhayaan oo nlfna arrintaas way gudagashay way ku wareegtay goboladeedii iyo degmooyinkeedii xafiisyadoodii caadiga ahaa bay furteen oo xafiisya siyaasi ah maamulka meesha ka jira ama dawladda soomaaliyeed ee meesha ka jirta somali statena si fiican ayay u wada shaqaynhayaan oo wax inifa ama kale oo iska horjeedihi ma jiro waxa wixii xiga waxaynu noqon doontaa dee sidii waddanka horumarkiisa iyo noloshiisa looga shaqayn lahaa iyo ujeedooyinkii iyo hadafkii siyaasadeed ee jawro sidii si nabadgelyo ah loogu meelmarin lahaa wax kale oo isbedelo oo mabaadi'ihii ma jirin halganku waa un sidiisii jawxana mabaadi'yadu waa un sidii intaa un baan hadda idinla qaybsan karaa waddanku waa barwaaqo xayiraadihii waa laga qaaday ganacsiga iyo nolosha iyo nin waliba tabartiisa ayuu dhaqdhaqaaq samaynayaa runtii waa waa cusub oo u bariyey geeska africa soomaaliya lafteedu way ka faa'iidaysanaysay oo kililadii iyo maamuladii awal hore iyo shaksiyaadkii u shaqayn jiray etoobiya waa kuwan lasoo wada bandhigay oo siyaasadoodii lasoo kashifay ama ha u shaqeeyaan oo jaasuusiin ha u ahaadaan etoobiya ama siyaalo kale ha ula xagliyaane arrimaha noocaasi soomaaliya way ka faa'iidaysatay dawladda soomaaliya hadday iyagu dad yihiin iyagaaba laga yaaba inay weli nuul yihiine wixii faragelin ahaa ee dhinacan kaga socday la qaybin hayay iyo hubkii lagu soo daldalahayay waxaasoo dhan way joogsadeen marka waxaa bilaabatay siyaasad cusub oo geeska africa jawxana town bay qayb ka tahay awal horena hormuud ay ka ahayd runtii wixii aad si gaara ii weydiinaysaan waa sideeda laakiin waa jawi cusub oo isbedelay waa haddii aan sanad ka hor ama laba sano ka horba aan idiin sheegay runtii waa arrin farax leh oo guul ah halgankuna markii uu iska bedelo xabadda oo uu isu bedelo siyaasad kama sahlana haddayna ka dhibadnaanin oo siyaasadda lafteeda ayaa halgan adag u baahan tii baanu hadda wadnaa jawxana halkaasay maraysaa hagaag waxaan arkanay shalayto ilaa saakaba saraakiil ciidan iyo ciidankii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya oo diyaarad kusoo degaya iyo iyo iyo kuwii gudaha ku jira oo soo dhaweynaya waxba nooga sheegi kartaa arrinta iyada ah goobjoog baan ka ahaa xubnaha maamula ayaan kamid ahaa ciidamada oo nlf wixii tababar meelaha adeelaha u jiray iyo wixii macnaha si kaloo maamulaba u jiray oo ilaa dhowr boqol iyo ziyaadaha dhowr boqol iyo lixdan meelahaasa maca markii laisku daro maamuladooda yaryarkaa iyo way isa soo raaceen waxaa laga soo qaaday asmara dayaarado civiliana baa lagu soo daabulahayay waxay kasoo degeenna magaalada jigjiga garoonkeeda wilwal airport arrintaasi si fiican bay u dhacday xero loogu sii talagalay oon usii diyaarinay baanuna geynay ciidamadii kale goboladoodii iyo meelahooda ay kala jirjiraan oo iyagu dhibooda xeryay ku jirjiraan ama waddankooda iska maamulanayaan marka waa arrimihii aanu ku heshiinay unbaa qayb kami qaybo kamid ahoo socdo weeye wax dibadda naga jirayaa nin isagu iskii u jira mooyaane ma jiri doona haddii ilaah yidhaaho ciidanka dawlad deegaanka ciidanka ama somali state iyo ciidamadii onalaftu waa say isku yihiin Eh, de dabcan horta waddanka dawlad baa ka jirta oo dawlad baa ka dhalaatay eh, tii hore ka duwan eh, ka siyaasad duwan eh, ciidamay leeyihiin hal ciidan ma lehe liu bolis bay leeyihiin bolis caadiya bay leeyihiin ciidamo kale oo sii hoosay leeyihiin iyaga ayaa nabadgelyada sugahaya iyaga ayaa waddanka maamusha Eh, taasi waa horta waa- waa clear oo eh, heshiisyada waa ka mid Eh, ciidamada oo lfna dee meelihii iyagu marka ay eh, loogu talagalay unbay joogayaan wixii intaa ka dambeeya waa hadaladii unbaa sii soconhaya oo dadkani waa dad isku mid a siyaasadda haddii marka hore lagu kala tagsanaa hadda haddii siyaasadda laga midoobo dee waxaas waa un laisku duwi doonaa oo eh, dhinac baa laisla xaawili doonaa markaas wax wax dhiboo hor ma jiraan waa caadi waa dad u wada dhashay oo wada socda oo dee isku imanaya wax dhibaataya arrinta kama jiraan dadkii dambiyada ka galay shacabka ee ka tirsanaa dawladdii dhacday iyaga maxaa onalaf uga qorshay aan onlf inay fikir ku yeelato waa suurtagal laakiin tan hadda carabka ku dhuftay waxaani maamulku u baahan yahay een hebel baa dembi galay isna una dee halaga gala meeshu ma taallo maxkamaduu waddanku leeyahay nidaam buu leeyahay marka arrimaha noocaas ah waktigan xaaliga ah waxa uun wax laga weydiin kara ama u xilsaaran waa maamulka somali state ee uu madaxda ka yahay een, ee, mustafa maxamed cumar een, arrintaasi ma aha wax a- oo NLF hadda ay faragelin ciidan ama mid nabadgelyo midna ay ku samayn karto een, afis guud baa jira runtii oo ma doonayno in ay arrintaasi waqti badan ay ay naga qaadato ninkii dembi toos u galay isaga ayay u taallaa taas iyada waa clear laakiin si guud wax hadda ishaysta iyo wax isku toogan ma jirto waan kuu sheegay halganku meeshiisii buu ka socdaa ee siyaasad unbuu isu bedelay marka taasi waxay u taallaa maamulka hadda ma diyaariseen ama ma idiin diyaarsan yihiin in wejiga labaad ee loo gudbay siyaasadda aad kaga gudbi lahaydeen Een, arrin baa isku saaran horta dawladda etoobiya iyo maamulka somali state een, labadaba iyaga ayaa waddanka maamulkiisa iyo nabadgelyadiisa iyo securitygiisa iyaga ayay hadda saaran tahay o n l f hadafkeeda iyo siyaasadaheeda iyo qorshayaasheedu waa waa meesheedii waa sidiisii oo nabadgelyo loo bedelay marka wixii intaa xiga waxa weeyaan wadahadallo fara badan oo isku saar saaran oo process marhaya unbaa marba mid lasoo qaadayaa marba mid markii mid la dhameeyana kii xigay la gelayaa arrimahaasi waa arrimo isdaba socda sideedabana bedel hadduu dhaco waxyaalo badan oo markii hore jiri jiray baa meesha ka baxaya dee xabaddu waxa ugu horeysa iyo kala joogii waxyaalo badan oo cusubna way imanayaan oo dad badan aan isku siyaasad ahayn oo habeena wada shaqaynhaya oo wada jooga oo dee wixii ay ku kala gedisnaayeenna ka wada hadlahaya wixii ay ka midaysnaayeenna ka wada shaqaynaya imanaya marka waa arrimo aad u fara badan oo isdul saaran oo ilaa ay ka talinta sa- saameynaya marka arrimahaasi eh, dee waa say usoo kala horeeyaan baa loo kala guraya way la socdaan arrintu dhinaca dawladdan hadda meesha ka talinaysa dadka hogaaminaya ma dadkii mucaaradka ahaa ee aad xiriirka lahaydeen ba mise waa mucaarad gudaha ka dhashay horta dee iskuba wada dar waddankan dad baa wax ku bartay dad baa shaqaale ka ah oo marka aad dawlad u fiirsato ka u hooseeya ee karaaniga ah iyo ka u sarreeya ee wasaarad maamulahaya dee waa shaqaale aad u fara badan oo macalimiintii iyo jaamacadihii iyo ardadii iyo dhakhaatiirtii iyo isbitaaladii dad aqo- waddanku waa waddan shaqaynaya oo socda marka dadkii awal horeba shaqaynayay unba unqaana la dallacsiinhaya ama lasoo kala horumarinaya iyagu sida siyaasadda iyagu ay u kala soconaya iyaga u taallaa maamulka noocaasa baa waddanka jooga oo waddanka haysta iyagaa un baanu haddii anagu kusoo biiray Een, marka waddanku waddan shaqaynaya wey oo si fiican weliba u shaqaynayo oo dee waa ashqaraar anigu afar iyo labaatan sanaan ka macnaa waad ku ashqaraaraysaa dhalinyaradii yaryarayd ee aad waalidka u wada ahayd oo wada dee b h d haysta oo shaqaynaya oo jaamacada macalimiinka oo jaamacadihii maamulahaya oo ee dhakhaatiir oo waddanka ka shaqaynaya waddanka ka buuxa oo wada soomaali ah Een, marka marka laga tago siyaasadaha iyo afkaarta la kala aaminsan yahay waddanku wuu rangaranayaa wuu socdaa waa waddan shaqaynaya waa hagaag xaggee ku dambeeyey madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka maxamed cumar war ma ways shaksiyad anigu uguma imanin de anigu isagoo xiran un baa la nimid wuuna xiran yahay Ah, ninkaas een, sharciyo fara badan oo kala nooc oo mid een, heer deegaan iyo mid heer federaalba waa loo haystaa maxkamadaha la keenaa baan yani maqlaa oo mar walbana dacwadii ma dhamaystirna iyo waxbaa la yidhahdaa dib baa loo celiyaa Eh, marka ninka arrintiisu waa arrin un dee sharciga waddankaas u yaala adhisadaduna ku xiran yahay waa nin sharciga waddanka u yaalo un dee ay khusayso aniguna aad uma sii raaxraacin oo hadda xoog dheeraada kama hayo waa hagaag ugu dambays maxaad inoo sheegaysaa dadkaygii qormaha joogay ee aad kaga tagtay halkan maxaad i- inoogu baaqaysaa Aan, wallahi soomaali way waa cusub baa u beriyey Een, runtiina dowlad deegaanka soomaalida ee hadda anigu aan idinkala soo dhex hadlahayo Een, soomaalida wax badan bay ka qabanaysaa oo hadda waxa ugu dambayso arrintii ee, buuhoodla ariisa ka dhacday qab- ee, labadii qoys ee waayaan isku dirnay garaadadoodii iyo odayadoodii iyo dhammaan hadda jigsigay joogaan oo arrimaha lagu xalinayaa Een, soomaalidu inay xal lafteeda usoo istaagto waa lagama maarmaan waynu wada ognahay sanad ka hor soomaalidu meeshay maraysay in dekedaha soomaaliya ay baayacaad ku wada jireen oo een, dawlado shisheeye ah oo geeska africa u badan oo ethiopia ay kamid tahay een, ay u anqaltaagahayeen maanta wixii ma jiraan isbedelaa dhacahaya waxaana wixii awli horeba hooye u ahaa waxay ahayd siyaasadii burburtay ee tigreega ee hore soomaalidu jaariska inay ka faa'iidaysato oy waddankeeda dib u dhisato waa lagama maarmaan siyaasadaha dhabta ee lasoo qufahayo iyo saraakiishii tigreega u shaqaynaysay ee magacyadooda banaanka lasoo wada dhigay ee weliba darajooyinka lahaa kuwo aan ahayn oo badan baa jira inay iska qabtaan waa lagama maarmaan Een, dadka reer ogaadeniya ee hadda dhegaysanaya iyaga waxaan leeyahay waa cusub baa u beriyey ee, sidii madaxweynihii hore ee kennedy uu u yidhi nin walowba waddankaaga waxaad u tari karta isweydii ee waxaad ka heli karta ha isweydiinin waddankiina inaad dhisataan oo waddankiina aada usoo diyaargarowdaan waa lagama maarmaan waddanka ruuxa jooga ee hal guri ka dhista ee degani boos buu celinayaa boos buu cidhiidhyahayaa tartan baa ka jira qowmiyadaha etoobiya waxaa la yidhahda kuwa hoos nool Eh, wayna kala baxday oo waagii hore ee inaga geeska layna gelin jiray waa laga tegay oromo iyo amxaana isma fahmahayaan eh, labadoodii iyo tigreeno isma fahmahayaan Eh, ku ku yaryaraana sidooda iyaguna u wada taagan yihiin waddankan aan eh, ethiopia la yidhaahdo waddanka labaad ee ugu dhul weyn baynu nahay qowmiyadda saddexaad ee ugu dad badan baynu nahay Een, xaqeena inaynu qaadano qowmiyad ahaan ayaka talinteennana aan banaanka soo dhigno innaga ayaa xili naga saaran yahay soo diyaar garooba oo waddankiina wax u qabta intaan baan odhan lahaa waa hagaag kaasi wuxuu ahaa maxamed rashiid sheekh cabdilaahi oo ah mas-uul sare oo ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya oo had iyo jeer aanu madasha ka wareysano maxamed rashiid aad iyo aad ayaa umahadsan shefkin waan ku salaamayaa aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo madasha sigistiga madashaas waa naadi aan ka tirsanaa muddo dheer oon siyaasado badan oo hadda ka hor aan soo falanqeeyey ee ay maanta wada xaqiiqoobeen oo dadka aanu isla xidhano dhammaantiin waan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu